bsm illaah alxamdu lilah hanaau lilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartanaad min suurati yaasiin lashamsu yanbagii lahaa an tudrika alqamara walaleylu saabiqu nnahaari wa kullun fii falakin yasbaxuun aayaddaani waxay daba joogtaa aayaadkii ka horreeyey ayay ku xidhanta waxaa laynoo soo tilmaamay wa shamsu tajrii limustaqarin lahaa qoraxdu inay halkaas saa u dareerayso falageeda dayixiina walqamara qadarnaahu manaasila baa niyana laynoo soo cadday arrintaasay la socotaa ilaahay wuxuu yidhi la shamsu qoraxdu maysan ahaanin yembaqii miday dow u tahay lahaa iyada an tudrika inay haleesho alqamara dayax qoraxda suurtagal uma aha mana ansaxayso mana dhici kadho in ay dayaxa la kulanto weligood qoraxda iyo dayax yaa inay iskugu yimaadaan hameen ma dhacayso la shamsu yanbaqii lahaa an tudrika alqamar qoraxdu inay timaaddo xilligii hameenka oo dayaxi ugu timaaddo hameenka oo dayaxa nuurkiisii ay tidho ilaa iyadaa ka iftiin badane taasi ma dhacayso marna ma soo haleelayso dayaxa oo hadday halkaa timaaddo wakhtigu muxuu noqon lahaa qoraxdu maalinteediina waa soo qaadatay habeenkiina dayixiibay ugu timid markaasaa fa jamiicu lawqaat fa takuunu lawqaat kulluha nahaara waqtiyadii oo dhan waxay noqon lahaayeen maalin laa leyla fiiha aan habeen lagu arag hameen la-aan baa meesha soo bixi lahay taasi ma dhacayso walaleylu hameenkuna muusan ahaanin saabiqu nahaari maalinta mid ka sabqaya hameenku maaha mid maalinka ka hormaraya ilaa hameenku ugu tago maalinka booskiisa oo markaas dee wakhtiyaashii oo dhan ay noqdaan hameen tii hore waxayd wakhtiyaashii o dhan maalin bay noqdeen tanna wakhtiyaashii o dhan baa hameen noqonaya ilaa hameenkii saas uma suurtagalaa layidhi walaleylu hameenkiina muusan ahanin dow uma aha inuu saabiqu nahaar uu ahaado maalinka mid ka sabqaya ilaa uu ka haleelo oo wakhtiyaashii oo dhan ay noqdaan hameen kullun wa kullun mid kasta fii falakin falag dhexdiisa bow yasbaxuuna dabaalanaya oo kulli haddee qorax iyo dayax keliyaa lasoo sheegay kullunna waa jamacaani waxay noqonaysaa haddii qowlkii la raaco jamcu waa waxa weeyaan laba iyo wixii ka badan dee wa kullun fii falakin yasbaxuun wey ama maahee hameenkii baa lasoo sheegay oo maalintii baa lasoo sheegay oo qoraxdaa la sheegay oo dayaxii baa la sheegay kullun mid kastaaba fii falakin bow yasbaxuuna dabaalanaya falagiisau dhex wareegaya ama kullun mid kasta oo qorax iyo dayax iyo xidiga ah fii falakin bow yasbaxuuna dhex dabaalanaya shayga shaygu ku dhex jiro oo ku dhex wareegayo baa falag la yidhaahdaa marka hadda wax la harqaamayo ama wax la tolayo duntu duntaan wax lagu tolayo meel bay saa ugu dhex jidhaa duntu saasay u wareegaysaa marka bahal baana saa ugu dhex jira ama guryaha kaymadaha ama teendhooyinka wax la mida markii la dhiso tiirka saa loo taago wax garangaraa saa loogu samaynayaa saa iskugu haya marka falaga isagiibaa saa loo dhex soconaya kullun fii falakin bow yasbaxuuna sidaas baa arrinta ku soconaysa marka waa aayaadka waaweyn oo la leeyahay ha lagu cibro qaato ayay ka mid yihiin kullun fii falakin yasbaxuun qoraxdu maalin kasta meesha ka soo baxday iyo dayax haddii la yidhaahdo waa jamac maalin kasta qorax horle iyo dayax horle ha laga dhigana kullun fii falakin yasbaxuun qoraxdu waa teedii laakiin meelaha ay ka soo baxayso baa kala duduwanaanaya rabu lmashaariq walmaqaarib rabu lmashriqayni wa rabu lmaqribayn sidaasoo kale halkan marka aayaadkan aad bay u hadal badan yihiin oo u cajab badan yihiin la shamsu mubtade markaa ka dhigta khabarkiina waxa ka dambeeya ka dhigaysa la shamsu yanbagii lahaa an tudrika alqamar wala leylu saabiqu nahaar dayaxa haleeli maysadaasaa hadal badan ku jira meesha uu dayaxu joogo ugu tegi mayso oo dayaxu xaggee joogaa waxaa lagu leeyahay fii samaa'i dunyaa cirkaan cirarka ugu sokeeya qoraxduna fi samaa'i araabicati samada afraad xidigahan iyo dayaxan iyo cirkaana saa loogu qurxiye dee qoraxdan gaarnay ma suuroobayso laakiin dayaxa iyo iyadu wax dhib badan maaha taa waa macni meeshay meeshiisa uguma tegaysa wey waxaa la yidhi dayaxa socodkiisu waa deg deg badan yihi qoraxduna saas ma ah marka saasaysanba ugu suurtagal ahayn inay gaadho qoraxda socodkeedu iyo dayaxa socodkiisu aad bay u kala fog yihiin lianna shamsa tajri fi lyowmi bimiqdaari daraja hal darajay socon walqamarna waxa weeyaan saddex iyo toban darajo taa waa lagu fasiray wala leyluna muusan ahaanin saabiqu nahaar halkan iyada waxaa lagu fasirayaa qoraxdu habeenkii soo soo soo bixi mayso wala leylu saabiqu nahaar markay iskuba yimaadaan waa markii adduunka waa la dhameeyey weeye wajumica shamsu walqamaru hadday noqoto waaba adduunkiiba waa waa gebagaboobay wey dee qoraxduna maalinkiibay shaqaynaysaa dayuxuna midba saldanadiisa gaarkaabuu leeyahy xilligii saasuu shaqaynaya wala leylu saabiqu nahaar wa kullun fii falakin yasbaxuun waxaa kaloo ku jira macaani kale oo tiro badan iyo tafaasiir tiro badan aayaadkan wa kullun fii falakin yasbaxuun wa aayatun aayad weeye oo lahum iyagaa u sugnaatay annaa annaguba ilaahay yidhi xamalnaa inaan xambaarnay duriyatahum duriyadoodii ubadkoodii baan qaadnay waalidkii iska daayay ubadkoodii baan xataa xambaarnay filfulki doontii almashxuuni la buuxiyey waa aayad kaloo cajaa'iba qudrada ilaahay baa loo deliishanayaa dadkan dadkay ka farcami lahaayeen baa doontaa la saaray doontii nabi nuux weeye safiinatu nuux weeye aadamihii oo dhan wixii la halaagay maha intii kale waa intii doontaa la saaray marka dadkan ubadkoodii halkaas baa la saaray aabbayaashaas ka soo farcame iyagoo aan weli imaan adduunka kuway ka farcami lahaayeen baa halkaa la saaray ilaa waxaa la yidhi shay kasta zawjeyn ka saar labo kala duwan wa khalaqnaa waan abuurnay baa ilaahay leeyahay lahum dadkii min milihi kaa la midkiis doontii nabi nuux la midkeed maa yarkabuuna waxay koraan doonmuhu taa kuma dhammaan kuwa la mid ah baanu siinay maanta doonyaha shaqaynaya maraakiibti weeya doontii nabi nuux oo kale ah maraakiib waaweyn iyo doonyo waaweyn baa shaqaynaya oo khalqigii baahidoodii iyo xawaa'ijtoodii la kala gooshay waa xagga badda xagga dhulkana doonta dhulka waa waa geela iyo waxyaalaha la raaco oo dhan buu yidhi saa'irulmarkuubaat wax allaale wixii dhulka dul socdo oo gaadiida waa doontii dhulka weeyaan wixii badda marana waa doontii badda weeyaan wa in nasha haddaan doonnaba ilaahay yidhi nuqriqhum waanu qarqin lahayn waan haftayn lahayn waan halaagi lahayn baddaannu ku baabi'in lahayn falaa sariiqa mid u gargaaraana lahum iyaga uma ahaadeen walaa humanaysan ahaanin yunqaduuna kuwa la badbaadiyo oo qaraqa iyo haftada iyo badda kumaanshoobideeda laga badbaadiyo ilaa raxmatan minaa laakine raxmatan naxariis oo minaa hanaga xaggayga ka ahaat iyo wa mataacan raaxayn ilaa xiin in laga gaaraayo waxaa weeyaan raxmad ilaa raxmatan liajli raxmati mina raxmad xagga iyaga ka ahaatay iyaahum iyaga aan u raxmadaynayno iyo wa mataacan tamtiican u raaxayn iyo u dhimrin iyaga loo dhimrinayo ilaa goorma ilaa xiinin ilaa inqidaai aajaalihim ilaa cimrigoodu dhammaanayo ayaa saa loogu yeelay wey ilaa raxmata mina mataain laxiim waxaa garanaysaa doonyahan hadda meeshaa maraya oo bucsharada iyo badeecada iyo waxaas wada raggii qaadaya culayskii qaadaya biyo dushoodna iska dul sabaynayo waa aayad weyn oo mucjizaa wey waa cajaa'iba wey ilaahay baa maamulay doontaa ballambaalisaaba saasuu la sabaynas ula soconaysa ilaahay baa badbaadinaya baddaa weyn iska weynaato iska ballaaran madow laga baqayo muuqaalkeeda ilaa raxmata mina baa ilahay wa mataacan ilaa xiin waidaa qiila markii loo yidhaahdo lahum iyaga ittaquu ka yaaba ma bayna aydiikum waxa hortiinna ahaada iyo wamaa khalfakum waxa gadaashiinna ahaada lacallakum waxaa mudantihiin turxamuuna in la ydin raxmado tani waxa weeyaan siday xaqa iskaga indhatirayaan ayaa la tilmaamaya hanuunka iyo iimaanka say uga jeensanaya iyadoo aayaad waaweyn oo tiro badan loo caddeeyey shawaahid la tusay markii gaalada la yidhaahdo war waxaad iska ilaalisaan ittaquu waa maxay ixdaruu ka digtoonaada ilaahay cayradiis iyo ciqaabkiis ummadihii hore wuxuu ku dhacay ku cibro qaata markii la yidhahdo maa bayna aydiikum waa maxay waxa hortiinna ahaada oo cadaabkii aakhira ah iyo wamaa khalfa sidaa markii la yidhaahdo lacallakum turxamuun acraduu wey jawaabtii soo qadaro acraduu wastakbaruu way jeensanayaan waana iskibrinayaan ma qaadanayaan oo ma yeelayaan way jeensanayaan waana iskibrinayaan markaas sidaa markii loo yidhaahdo maa bayna aydiikum wixii hortiinna ahaaday ummadihii hore ciqaabyadii ku dhacay ahaa war iska jira kuwii rususha beeniyey wamaa khalfakum waxa gadaalkiinna ah oo cadaabka gadaal loogu diyaariyey aakhiro ah ilaa midna adduunkaa lagu halaagay midna waa gadaal maa bayna aydiikum maa khalfakum taa waa lagu fasir ama maa bayna aydiikum waxa horteenna ah oo aakhiro ah iyo wamaa khalfakum waxa gadaalkiinna ah oo adduunyo amarkeeda ah taasna waa lagu fasir ama itaquu iska ilaaliya maa bayna aydiikum waxa tegey hortiinna oo dunuub ah iyo maa khalfakum waxa gadaalkiinna haray iska jira lacallakum turxamuun sidaa markii la yidhaahdo acraduu way jeensanayaan wey ma qaadanayaan ma aqbalayaan lacallakum turxamuun ilaahay wuxuu yidhi wamaa ta'tiihim umaysan imaanin min aayatin aayad oo min aayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa ka ahaatay ilaa hadday aayada u timaado kaanuu waxay ahaayeen canhaa aayadda xaggeeda mucridiina kuwa ka jeeda saasay ahay ilaa kaanuu canhaa mucridiin waidaa qiila markii loo yidhaahdo lahum iyaga anfiquu bixiye mimaa kii xaggiisa rasaqakum allahu ilaahay idinku arsaaqay gaaladaa waxaa la hayaa war waxaa samaysaan war waxyaalahan ilaahay idin dhiibo adduunye iyo xoolaha fuqarada iyo masaakiinta waxsiiya markii la yidhaahdo qaala aladiina kuwii waxay odhanayaan kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay u dhahayaan aamanuu rumeeyey muminiintii bay la hadlayaan anudcimu ma quudinaynaa man duul man axad low yashaau llahu ilaahay hadduu doono adcamhu isba u quudin lahaa cid ilaahay hadduu rabo inuu wax siiyo isagoo wax siin lahaa miya annaga wax siinaynaa qofkan haddii in wax la siiyo ay tahay dee ilaahay baa siin lahaa cid ilaahay u diiday inaan annaga wax siino mama fiicna bay leeyihin ilaahay baaba u diiday cid ilaahay wax u diiday wax siiya mayaa annaga nala dhahaya saasay leeyihin haddii wax siin mudan yahay ilaahay baan siin lahaa cid ilaahay wuxuu diiday inaan xikmaddaa khilaafno oo annagu wax siinno maba aha bay leeyihin an nudcimu man low yashaau allaahu adcamahu sidaasna ma lagama rabin iyagii baa hadlay waxay dhahayaan in antum ma antum ma tihidin mu'miniinay ilaa fii dalaalin mubiinin baadnimo cad baa ku jidha mu'miniinta bay saa ku dhahaya kuwii gaalada ahabaa hadlaya qaabkaasay ku hadlayaan sidaasna maaho waxaa loogu talagalay kan wax loo dhiibay waa lagu fiirinayaa balsow ka yeelo kan wax loo diidayna balsow u sabraa isna la fiirinayaa sidaa weeyaan khasaa-inta wax ku jiraan ilaahay baa haya subxaana wa tacaala ilaahay baa qaarna dadka markaa aqniye ka dhigay hodana qaarna fuqara ka dhigay ibtilaan waa laisku itixaamaya waa la fiirinayaa bal kan hodankaa inuu u naxariisto kan faqiirkaa faqiirkuna bal inuu sabraa la fiirinaya faqiirkii xoolaha maxaa loogu diiday in loo waayey maaha waa la fiirinaya qanigana markan loo dhibay in lagu jecel yahay maaha jacayl darti loo siiyey ilaahay baa saas u maamulay wayaquuluuna waxay odhanayaan mataa haada alwacdu yabohaani goormuu ahaaday in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya bacfiga isi soo saarka is abaalmarintaani goormay dhacaysa haddaad run sheegaysaan ilaahay wuxuu yidhi maa yanduruuna ma koranayaan ilaa shayxatan qaylo waaxidatan oo keliya mooyaane taasoo ta'khuduhum qabanaysa deg deg hal mar unbaa waa lagu qaylinaya walxaal hum iyagu yakhisimuuna ay murmayaan iyagoo murmaya oo doodaya ba hal mar qiyaamuhu ku dhacaya oo doodaani maxay tahy dee wax kale ma ahay dadkii oo arrimahoodii suuqyadoodii iyo noloshoodii iyo arrimahoodii ka sheekaysanaya oo saa weeye iyo saa maahayo intaa iga siiya kaa siin mayo iyo wixii la mida ku dhex jira ba hal mar lagu qaylinaya qof kasta meeshuu taagnaabuu ku dhacaya oo ku dhimanaya suurkii baa la afuufayaa wey buunkii baa lagu yeerinayaa sayxa waaxida taas weeyaan markay taasi dhacdana falaa yastadiicuuna ma awoodayaan tawsiyatan dardaaran inay dardaarmaanoo waxaa ha la sameeyo hebel waxaa ha la siiyo waxaasaa ha loo maamulo inay yidhaahdaan u suuroobi mayso walaa ilaa ahlihim yarjicuun walaa yarjicuuna mana noqonayaan ma awoodayaan inay u noqdaan ilaa ahlihim ehelkoodii ehelkoodina u noqon mayaan qof kasta meesha u taagnaa ayuu ku dhimanaya xadiid baa odhanaya imaamu lbukhaari uu wariyey nebigaa wuxuu dhahayaa calayhi salaatu wasalaam saacadda qiyaamadu way dhacaysaa iyadoo labada nin marada ay saa u kala bixiyeen oo maraday kala kala gataan oo kale kan meesha laga gadanaya iyo kii gadan lahay saa marada markas loo kala bixiyo falaa yatabaayacaanihi ma kala beecsanayaan walaa yadwiyaanihi mana laalaabayaan maradaas qiyaamadii waa ku duldhacaysa saacadda qiyaamada dhacaysaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyadoo ninku darkii xoolaha ku waraabsan lahaa oo wanwanaajinayo islaaxinayo oo habaynayo waxba ku waraabsan maayo saacadda qiyaamada dhacaysa xadiidku buu ku dara waqad rafaca uklatahu isagoo afgeliskii u kor qaatay ilaa fiihi afkiisa falaa yadcamuha ma quudanayo ma ma intifacsanayo ma cunayo saasaa dhacaysa iyagoo howlaha kale lagu jiro baa arrintaasaa hal mar u dhacaysa marka nafqadaas nafqad markii la yeeriyo dee wixii noolaabaa dhimanaya nafqo kalaa dhacaysa nafqatu sacqi waa la suuxayaa nafqada haddii nafaqaadku saddex yihiin saddexaadna waa midda markii lagu dhufto dadka qubuuraha ka soo yaacaya oo ka soo boodaya wa nufiqa waxaa la afuufay fi suuri baa la afuufay waa la afuufi doonaa wey fa idaa hum waaba iyagoo khalaa'iqdii min alajdaasi qubuuraha xaggooda yansiluuna ka soo degdegaya xaggey u degdegayaan ilaa rabbihim rabbigood intii ka ah ayay u degdegayaan qaaluu waxay odhanayaan yaa weylanaa halaaganage man man kumaa bacaanaa naga soo saaray naga kiciyey min marqadinaa makaanu jiifka yagi ama min marqadinaa jiifkanagi hurdadanadi yaa naga toosiyey hurdadanadi ama makaanu hurdadanadii meeshaan jiifnay yaa naga soo saaray man bacaanaa min marqadina sagta yeer halkaas markaasaa xag rabbibaa malaa'ig baa hadlaysa ama mu'miniin waxaa la dhahayaa haadaa midkaani maaki weeyaan wacada araxmaanu allaha raxmaana uu yaboohay malaa'igta ama muminiinta mid baa jawaabtaan lebal haadaa midkaan maa kii weeye wacda araxmaanu allaha raxmaana uu yaboohay wasadaqa almursaluuna mursaliintiina way run sheegeen saas bay dhahaya maalinkii laydiin sheegay inuu imaanayo bacigii dhimashadii xisaabkii jazihii kullu kii weeyaan wixii ilaaha raxmaana yaboohay weeye mursaliintiina run bay sheegeen in kaanat maa kaanad maysan ahaanin marka laga soo saarayo qubuuraha ilaa seexatan seexa mooyaan dhawaaq waaxidatin oo keliya fa idaa hum waaba iyagoo jamiicun ah kuwa dhan muxdaruuna lasoo xaadiriyey ladaynaa agtannada fa idaa hum jamiicun ladaynaa muxdaruun hal mar markii lagu dhawaaqay khalaa'iqda wixii dhulka hoostiisa ku jiray hal mar bay soo boodaya israafiil baaba dhawaaqaya la dhahaya wuxuu dhahayaa ayatuha alcidaamu nakhira waalawsaalu almutaqadica waاljzaau almutafariqa waاshucuuru اlmutamaziqa ina allaha yaamurukun an tajtamicna lifasli اlqada ilaahay amar wuxuu idinku siinayaa meesha wax lagu kala xukumaya inaad timaadaan buunkiibau markaas afuufaya faidaa hum jamiicun ladayna muxdaruun baa markaa dhacays isla markiiba waaba dhan yihiin waaba xaadir waaba joogaanba faidaahum waa maxay waa deg deg isla markiiba ilbriqs waaba faidaahum waaba iyagoo jamiicun kaga khabar jamiicun majmuucuuna waa iyagoo a kuwa la soo jamciyey muxdaruuna waa iyagoo a kuwa la xaadiriyey ladaynaa cindana annaga agtanada saasaa laga dhigaya ilaahay wuxuu yidhi falyowma maanta waa maalinka qiyaamada laa tudlamu la dulmin maayo nafsun naf shay-an waxba naftaas hadday baari ahayd iyo hadday faajire ahayd wax dulmiya meeshaa ma yaallaan qof las dul saarayo qof kale dembigii ma jiro qof kastaa camalkiisibaa meesha jooga wey laa tudlamu nafsun shay-a shay-a wax yarna walaa tujsawna lamana abaalmarinaayo nafna ilaa maa kiimayo kuntum ahaan jidheen walaa tujزawna ilaa maa kuntum walaa tujزawna laydin abaal marin maayo ilaa maa kiimayo kuntum ahaan jireen tacmaluun kuwa camal fal abaalmarintaasay dadka helayaan walaa tujزawna ilaa maa kuntum tacmaluun qof kasta abaalkiisii buu ilaahay agtiisa ka helaya wax kale oo halkaa yaalla ma jiraan faاlyowma laa tudlamu nafsu shayئa naf kasta haddii ay xumayd xataa wax dusha laga saarayo iyadoo aysan samayn oo dheeraad ah ma jirayaan waxeedii unbaa meesha ka sugaya wey intaa unbaa meesha u taalla falyowma laa tudlamu nafsun shay-a walaa tujsawna ilaa maa kuntum tacmaluun saasaa la dhahaya abaalmarintaasaa meesha taalla marka waa abaalmarin imaan doonta weeyaan ilaa maa kuntum tacmaluun waa qofka abaalkiisi weeyaan taa unbaa laydinku jazaynayaa baa laleeyahy wixii aa soo camal falsheen laydinku jazayn maayo ilaa waxaa soo shaqaysateen mooyaan ina asxaaba aljanna ilahi wuxuu yidhi ina asxaaba aljannati jannada asxaabteedu alyowma maanta oo maalinka qiyaamada la joogo fii shuqulin bay ahaadeen shuqul ana fii shuqul haddaan waa mashquul wey mashquul fii shuqulin shuqul iyo mashquul mashquuluuna macnaha wey faakihuuna kuwa iska faakihaysanaya wey iska macaansanaya wanaagiyay ku jiraan nicmaa la siinaya waxyaala ay meesha kuwa kale ka cadaaban yihiin barwaaqaa baa la siinaya gabdho xuruuciina loo keenaya cunno macaan iyo sharaa macaan baa loo keenaya waxyaalo la dhagaysto oo ay ku raaxaystaan baa loo daaraya ay dhagaysanayaan shuqulkaasay ku jiraan waxaas bay dhagaysanayaan dumarkii jannada galay kuwii adduunka oo kulligood wada bikaarooyin laga dhigay iyo kuwii xuruuciinta ahaa iyo raggii oo kale iyana sidoo kale iska abkaar bikaaro u wada ah baa halkaa laiskugu geynaya marka fii shuqulin bay ahaadeen shuqulkaas waa maxay waa maal laa caynun ra'ad waxaan ila arag dhegina maqal qof binu aadan qalbiga kusoo dhici karin oo nicmo iyo wanaag ah iyo janno wax la dhegaysto oo dhagaha u roon waxaas bay maqlayeen hum iyaga iyo wa aswaajuhum aswaajtooduba zawjaadkoodu fii dilaalin bay ahaadeen hoosas dhexdood meeshaas hadde hoosku waa cajiib hoos bay iska haystaan haraca meesha qorax maba jidhaba qabow iyo zamhariir ma taal fii dilaalin bay ahaadeen cala alaraa'iki muttakiuuna muttakiuuna bay ahaadeen kuwa ku dangiiga cala alaraa'iki cala alaraa'iki bay muttakiuuna sariiro dushood bay ku dangiigaanoo jiqilaysan yihiin macnaa marka qofku saas suxulka u muto saasay halkaa ugu dangiigaan waa iska raaxaysanaya marka araa'igtu waxa weeyaan sariirtiioo halkan taalla baa guri yara laga sii duldhisaya sida sinsiyeeriyada qaarkood hadda loo saaro oo kale aan dee waxaan waa iska miaali oo la sharxay oo la qurxiyey oo dadku markay gurigan soo galaan reerkaa halkaa degan ama labadaa isqabta sariirtan dusheedaa waxa uga sii duldhisan araa'igtaas dusheedaa waxa uga sii dhisan wax kaloo qurux badan oo guri kale ah oo aan dhismo ahayn laakiin naamusiya la yidhahdaa annaamusiya basaa ugu duldhisan taasay kusii dhex jiraan muttakiuuna cala alara'ki lahum iyaga waxa u ahaaday fiihaa jannada dhexdeeda faakihatun faakiha tiro badan min kulli ya waa min kulli anwaaci alfawaakih qudaaraha iyo fawaakihda noocyadooda oo dhan bay leeyihi walahum waxaa kaloo u ahaaday maa yaddacuuna wax allaale waxay dalbadaan maa yaddacuuna waxay u yeertaan maa yaddacuuna waxay tamaniyaan maa yaddacuuna waxay ishtaheeyaan ee qofka markuu meelaha soo fariiso haye maxaa dalbatay iyo dalabkaada sheegaysa wax lama yidhaahdo wax allaala waxay dalbadaan bay leeyihin walahum maa yaddacuun salaamun salaam walahum fiiha maa yaddacuun horta taas waa fiiha maa tashtahihi lanfusu wataladu acyunu la yidhi wey salaamun lahum iyaga waxa u ahaaday salaamun salaam baa u ahaatay qowlan lagu salaamo qowlan min qowlin ka at salaamun baa u ahaatay waa salaamun kariimun salaam wanaagsan oo qowlan qowl ah min rabbin rabbi xaggiina ka aatay rabbigaasoo raxiimin naxariisasho badan salaam wanaagsan min rabbi raxiim ka ahaatay taas bay leeyihi waxaa la yidhi ahlujannuhu iyagoo iska nicmaysanayo meeshooda jooga nuur bay arkaya madaxay kor u qaadaya ilaahay baa u tajallinaya markaasuu salaamaya assalaamu calaykum yaa ahla aljanna waa aayaddan baa la yidhi salaamun qowlan min rabbin raxiim dee markaas jannadii iyo wixii kale abaalmarin iyo fii shuqulin fa waxaaso dhan waaba halmaamaya rabbi aragtidiis waa nicmada u weyn weeyaan fayansawna naciima idaa ra-w nicmoo dhan bayba halmaamaya markay ilaahay arkaan ilahay baa halkaa ku arkaya wujuuhun yowmaydin naadiratun ilaa rabbihaa naadiratun weeyaan salaamun qowlan min rabbin raxiim meel kaleba fiirin mayaan markaas sidaas baa lagu salaamayaa taas bay helayaan oo ilaahay baa ku abaalmarinaya waa salaam weeyaan salaamun baa la leeyahy salaamun salaamun yuqaalu lahum salaamun yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa haddaad soo qadaratay qowlan qowl baa loo dhahayaa qowlkaasoo kaa'inan ka ahaaday min rabbi raxiim rabbi raxiima xaggiis taas bay helayaan dee malaa'igtuna waa salaamaysaa ilaahayna waa salaamayaa waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baabin salaamun calaykum bay dhahaya tanna waa midda xaggi rabbi ka ahaatayoo salaamun qowlan min rabbi raxiim iyana weeyaan iyana waa isi salaamayaan intaasoo nicmaha bay helayaan wamtaazuu soocma marma ka marma ka istaaga dhinac uga istaaga ka dheeraada alyowma maanta ayuha almujrimuuna kuwan gaaladaayo mujrimiinta mujrimiintii baa lala hadlaya muuminiinta dhinac uga marma ka soocma saasaa la dhahaya muuminiintii jannadaa loo dareerinaya kuwan waa laga reebaya waa laga soocaya waa laga maraya dee qof kastoo gaal ah guriga uu naarta ku leeyahay maha guriguu jannada ku lahaa muumin baa qaadanaya meeshii naarta muumin ku lahaan lahaana waxaa qaadanaya gaalkan baa qaadanaya salaamun qowla min rabbi raxiim wamtaazu lyowma ayuha almujrimuun waa laga soocaya adduunka haddii laysku dhex jiray oo laysku dhex yaacsanaa waa la kala reebaya labada kooxood baa la kala soocaya wa yowma taquumu saacatu yowmaydin bay yatafaraquuna waa iyada ilahay yidhi subxana wa tacaala aayad kalena fazayalnaa baynahum waa kala marnay waa kala socnay baa ilahay leey sidaas baa marka loo kala soocaya darsigeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab